halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa kan haaruun macruuf
hogaamiyaasha madasha qaranka ayaa shalay isku raacay in fadhiga baarlamaanka tobnaad ee cusub la qabto shan iyo tobanka bishan disembar iyadoo doorashada madaxweynahana la qabanayo siddeed iyo labaatanka bishan disembar tallaabadan waxay imanaysaa iyadoo aan weli la dhammaystirin doorashada xubnaha aqallada hoose iyo sare oo ka socotay gobollada dalka qaarkood waxaa kaloo iyaguna weli taagan eeda culus oo la xidhiidha wax istabamarin iyo musuq maasuq dhacay intii doorashada lagu jiray haddaba ma loo baahan yahay in wax la saxo ka hor inta aan madaxda qaranka la dooran mise waxaa habboon in horay loo socdo dalku ma u baahan yahay hoggaan cusub mise hoggaanka xilligan ayaa u qalma in fursad kale la siiyo waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti iigu ah xildhibaan maxamed cumar dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya haatanna dib loo soo doortay brofesor maxamed cali kalaay guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda heritage cabdirashiid khaliif xaashi hadalkana waxaa ku horeynaya brofesor maxamed cumar dalxa oo ka hadlaya in doorashada baarlamaanku ay ku dhacday si cadaalad ah iyo in kale haarun waad mahadsan tahay v o n waa idin salaamaya dadka saaxiibada iyo weli jira khadkana intaba assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ayaan leeyahay doorasho marka soomaalidu maskaxdeed ay ku soo dhacdo dadna maraaxil bay maartay iyagu ay u eegaan tan iyo lixdankii soomaali maxaa doorasho soo martay qaabkay ahayd dad baa maaragtay lixdameeyadii wixii dhacay waaye arag waa dad baa lixdan iyo sagaalkii maaragtay doorashadii inqilaabka keentay wuxuu maaragtay uu ka hayaa fikir dad baa maaragtay wixii jabuuti iyo indhagaasi iyo sidii wax lagu soo xulay ayagana dareenkooda saameyn ku leh sidii un wax loo qaybsadayba waxay ahayd mid un wax lagu soo waday qola nus la yidhaahdo oo qola rubuc la yidhaahdo iyo qola waa dhantiin la yidhaahdaba maantase waxay taagan tahay kow iyo konton ergey oo oday dhaqameedkii saxiixayaasha boqol iyo soddon iyo shanta horkacayo wixii lagu heshiiyey ayaa hadda waxaa lagu wadaa hawsha doorashadan loo bixiyey doorashada dadban maxamed cumar dalxa su-aasheedu waxay ahayd su-aasheedu waxay ahayd doorashadani cadaalad miyaa sida ilaa hadda ku dhacday mise waa cadaalad daro cadaalad marka ugu horeysa horta ilaahay baa samayn kara bani aadan inta annaga aan soo tilmaamay ee maraaxiisha qolo weliba way cabanaysay maalin walbana qolana waa maaragtay marshada markay u gasho iyadu waa sacabatumaysay qolana markay iyadu ay ku qalloocatana way dacwoonaysay way qaylinaysay maantana waxba kama duwana meel qola maaragtay iyada ka mashxaradayso ayaa qolana meel kale ku murugoonaysa way aad baad umaadsantahay cabdirashiid khaliif in muddo ah ayaad ka hadlaysay doorashadan iyo qaabkay u dhacaysay iyo wixii aad ka aragtay si kooban noola wadaag wixii kaaga baxay waad mahadsan tahay haaruun iyo akhyaarta kale oo ku jirta laynka doorashadan dee markii hore waxaa lagu ballamay qof iyo cod laba sano markii ka hartay ama sano iyo barbaalayeed lama awoodo mid la naashnaashay oo hufan oo enhanced legitimacy eragaas loo isticmaalay ama la hufay oo habaysan oo konton iyo kow qof ay ka codeyso oo halkii oday laga kaxeeyo sidii hadda dalxa uu yidhi taasaa la ballan qaaday meeshay marka arrinta ku xumaatay waxay ahayd odayaal kuraasta sare ee dalka hawa uga jirtay oo madaxweynaha hadda carada jooga iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha south west saddexdaas nin oo kuraasta raba ama aqalka sare raba ama madaxweyne raba ama waxaas raba iyo rag lamida oo hadda xildhibaan noqday ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo rag kale oo maaragtay maxaa la yidhahdaa korjoogto ahaayo south west iyo maxaa ama dal midog iyo aandhaho jubbaland iyo puntland laakiin dad la kala socda rag sideed ah oo kuraasta raba oo madaxweyne raba qaarkood qaarkood kale rabaan ra-isul wasaare qaarkood xildhibaan rabaan qaarkood senator rabaan baa la yidhi maamula oo maqoorada iyagii marka de dheer ninkii maxaa la yidhi u dhowaa lafta kala baxa iyagii waa ishabeeyeen saaxiibadoodna waa habaysteen haddana laba boqol iyo toddoba aniga inta ii qoran xildhibaan baa soo baxday oo aqalka hoose ah haddaysa ka badnayn shalay iyo maantana lasii badin aqalka sarena afartan iyo saddex uu ii ahaa maalin dhaweyd haddii somaliland dadkii kasoo jeedeen lagu dardaray aqal sare kasoo baxeen oo kasii badaan hawsha marka boqol kiiba sideetan waa gabagabo raggaas maamulhayay baana maaragtay dee raba inay kuraasta kasii waaweyn oo madaxweynenimada helaan taasna waxay keentay inay de gacmo gacmeeyaan oo lafahoodan uga uga muraadsadaan cidii kale ay uga muraadin lahaayeen uga muraadiyaan taasaana keentay dadna inay dee sida xildhibaanku sheegay ay qaylo iyo afka ku hayaan qaarna maaragtay ay faraxsan yihiin qaarna qawotan yihiin waayo cabdirashi aad baad umahadsan tahay maxamed cali kalaay labada dhinac kuwa barooranaya iyo kuwa dabaaldegaya kuweebaa ay tahay in la fiiriyo dareenkooda oo gar leh ma kuwa guulaysta ee dabaaldegaya mise kuwa xaqdarada sheeganaya ee laga guul laga guulaystay bismi illaahi raxmaan raxiim horta haaruna waa mahadsan tahay runtii aniga waxaan qaba waxaan qabaa fikriga ah hal xaaraana nibi xalaala ma dhasho maamaada dhahayso oo ah dadka horta go-aankan gaaray oo inta meel isku soo xiray oo madasha la baxay waa mas-uuliyiintii maamul goboleedyada ee dowladda federaalka ah ayagiibaa naqshada jirtay ayagaa doorashadan iska dhaadhiciyey in maamul goboleedyada ay mas-uul ka yihiin doorashada siday u dhacayso liiska ayaga ay soo gudbinayaan ayaga ay maamulayaan marka meeshaasaaba horta wax kasoo qaldamayn baan leeyahay ta labaad doorashadan ma ahayn mid afar bilood shan bilood laga sii fekeray oo dadka la wacyigeliyey seminaaro loo furay dadka iyagoo dayaarada lagu keenay ama magaalada laga soo saaray ayaa inta galabta la sawiro hal saac kadibna horay mataqaanaa meesha laga gelinayay waxaad arkaysaa xataa qof laleeyahay wax ma qori yaqaan waa waa la saacidaa laleeyahay qofkii meel baa lala gelayaa qof guddigii doorashada kamida ayaa dhahayo halkan saxiix midkuu rabayba ma mid kalaa siday wax u dhaceen adduunka dhan wuu arkaa saasaa weli waa la inkirsanyaha haddii la dhihi lahaa waxan waa nagu cusub yihiin qaradaana waa jiraan waa waxbay ahaaden laakiin nimankii mas-uuliyiinta ahaa maamul goboleedyada iyo madaxdan kale waxay raalli isaga ahaayeen dadkii laba iyo toban sano labaatan sano la soo shaqaynayay inay dib ugu soo noqdaan hal halka qof oo cusub oo soo galay naftirkiisa waa siduu kusoo galay ilaah baa og marka waxaan ku ekaysan lahaa in arrintaani sidii la rabay aysan u dhicin dadka cawaadayana aan la xallin arrintaasna ay cawaaqib xubin u keenayso doorashada dambe oo soomaaliya laga qaban doono waay aad baad umahadsantahy maxamed cumar dalxa intaan horta maxamed cumar dalxa soo gelin guddiga doorashada waan la xiriirnay iyo guddiga khilaafaadka labadaba ilaa hadda nooma suuro gelin inay barnaamij ka qayb qaataan ama waraysna siiyaan laakiin ma aysan beenin eedahan loo soo jeedinayo doorashada iyo wax istabamarinta markay ka hadlaana waan soo gudbin doonaa maxamed cumar dalxa waddanka sida uu ku jiro iyo doorashadan sida u dhacday markaad fiiriso ma kula tahay in horey loo socdo oo sidaa hoggaan lagu doorto mise waxay kula tahay in la isdejiyo oo la saxo wixii qaldamay haarun aniga waxaan qabaa in la isdejiyo oo la saxo wixii qaldan meel xumaan taalo wanaagna yaallo waa jiraa meel wanaag yaallo xumaani ka dhacdayna waa jirtaa guddiga doorashooyinka dad ay ka baajiyeen oo ay yidhaahdeen ha lagu noqdo oo meel wax ka dhacay waa jiraan haaruno waxaan ogahay aniga dad aan iyaga intay wax dulmeen oo mu'aamarado iyo adduunyo waxay isku dayeen oo beelo islaameed oo xataa aan shaqo ku lahayn ee iyaga intay faraha la galeen oo haddana markay kusoo hungoobeen haddana dacwoonayo oo qaylinayo oo weedhii carabiga u lahaa maartay dalamani fadakaatu ma ishtaka intuu aniga i dulmiy buu is ooyey haddana ayuu dacwad igu taagay dad noocaas oo kalena way jiraan dadkao dhan waxay wada qaylinaya maaha wax wada dulman kuwa dulmika qaylisiinaya jirta ee u bartay dad masaakiina inay ayaga intay la dultagaan ama ayagoo lacagaas ama awood sheeganayo ama siyaabo kale ee maaragtay oo maaragtay suubaa salaaxid inay ku sameeyaan ee rabay dantoodii markay gaari waayeen media hor habeen taagan xataa aan laga garanaynin ummadaha inay leeyihin dadkaasaan matalnaa oo aan anaga aan ahayn laakiin iskuma jiraan dadku dad haddana oo iyaga wax dhibana ah oo wax gaaray oo dadka soomaaliyeed u garaabi karaan beel welibana way istaqaanaa xumuhuna kama imaanayo kor keliya haddaanan hoos gacan ka haysanin ninkii wuxuu yidhi masaare imaadan goysan haddaanan geedkayga ku daabnayn dadka wax dooranayo dadka wax soo xulayo waa soomaali aanan hoggaan ahayn cashe sheikhe ma aha cumar cabdirashiid ma aha jawaari ma aha madaxda maamul goboleedyada ma aha dad soomaaliyeed baa la yidhi idinka dad soo xula keena ma aha meel keliya inaan dubaha la dhacno soomaaliduna cadaalada badi maanta umama bislaba xoogii baa la bartay nin walba dardar ninkii miskiina in maaragtay ee madaxa looga istaago ninkii ishiisa maaragtay ee dagan la arko in maaragtay la la tukantukiyo nin allaale sidii lagu heli karo oo kii kalena indhihiisa laga baqayana waa laga leexanayayo waxaa laleeyahay haddaad ninkaas iyo isagii beeshiisa aad faraha la gashaan waad eedaysaan marka dhibaatada soomaalida dhammaan kama wadaba marna ama ha noqdo mid sare ama ha noqdo mid hoose waayahay cabdirashiid khaliif su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan meesha loo socdo waxa weeyaan waxa weeyaan hoggaanka waddanka sida aad maalin dhaweyd u dhigtay dowladda hadda joogta iyo madaxweynaheeda waxay doonayaan inay soo laabtaan dowladdu uma wada dhanna ee ra-iisul wasaaraha laftigiisa maalin dhaweyd kismaayo markuu tegey wuxuu sheegay in isbeddel loo baahan yahay dowladda haddana waxay doonaysaa in fursad la siiyo hawsheedii ay ku dhammaystirto marka muxuu waddanku u baahan yahay
waa su-aal runtii meesha ku jirta intaan la oran dee hebel baa macnaha qoladan joogta ha lasii daaya iyo kuwa cusbahaya intaan la oran waxa waxaa mudan in la isweydiiyo soomaalida horta maxay rabtaa soomaalida maxay rabtaa ku dadka soomaaliyeed maxay rabi karaan inkastoo hadda arti balaaran aan laga qaadin midda labaad maxaysa rabin oo madaxda aysa rabin see u ekaan karaan shaqada taalla maxay tahay hogaamiye iyo madaxweynenimo maxay kala yihiin dadkan madaxweynenima rabnaa bay leeyihiin soomaaliya ma madaxweyne ubaahan tahay mise hogaamiye ubaahan tahay maxay ku kala duwan yihiin ana marka waxaan isleeyahay soomaalidu maxaa la yidhahdaa shaqada madaxweynimada soomaaliya ama hogaamiyaha soomaaliya shaqa adag weeye dadkii soo qaqabtay oo dhan ilaa cali mahdi laga soo bilaabo ilaa xasan sheekh lagu soo gaarno way way la rarteen oo way ku dhibtoodeen marka laakiin waxaan isleeyahay anigu indaan warka aanan ku dheeraan soomaaliya madaxweyne uma baahna hogaamiye u baahan tahay hogaamiyaha wuxuu waa inuu haystaa kalsoonida shacabka waa inuu yahay qof aragti leh waa inuu maxaa la yidhahdaa kalsoonida halbakaas u dhaqaajiyo de ugu ummadda meel u geeyo meelna uga dhaqaajiyo waa inuu kalsoonida ummadda haystaa soomaalidana waxaan isleeyahay anigu intaan hadda dhaga dhageeyey ayaamahan qofkay ku arkaan qabyaalad iyo ammaano daro iyo maxaa la yidhahda cadaalad daro iyo waxyaabahaas ay ku arkaan runtii way iska hor yimaadaan marka qofka usoo banbaxaya waa in lagu fiiriyo horta qabyaalad sekaya soomaalida o dhan qof isku isku xambaaran kara miya cadaalad qof aaminsan ma yahay oo ummadan macnaha qof tuug tuug ah miya amase qof waxba aan ka xadahayn ummadan oo warac ah oo wixiisa dhawraaya macnaha qof aragti lama yahay wixii wax ka garanaya oo dad intaasba leh baa jiro oo cadaalad la yaqaan aamin ah waxna aan xabahayn ummadiisana jecel laakiin hadda wixii aan farsamadii maamulka dawladda waxba ka garan waa gar aan kaa dhex galay cabdirashiid oo ma haynaa dariiqii hogaamiye lagu soo dooran lahaa
daladii dariiqii hogaamiye lagu soo dooran lahaa haarunow baarlamaankaas saddex boqol iyo labaatan sagaal rag iyo dumar soomaaliyeeda lasoo xulay feer iyo faralaa qaar lagu soo xulay iyo qaar soo xoogay iyo qaar loo xoogay iyo qaar xaqooda si fiican oo saxa xaqa ku helay markii doorkaas meeshaas isu yimaadaan runtii aan waxaa isleeyahay macnaha si kastoo lagu keenay iyo si kastoo ay kusoo qaateen kuweenan hadda hadlayna iyo kuwaas soo doortay inaan kala fiican nahay oo anaguna akhyaar nahay oo xalaal nahay iyaguna ay habaaran yihiin ma aaminsani soomaali waa iska soomaali markay meesha yimaadaanna waxba kama khaldana waxba kama khaldana xasan sheekh oo ay yaqaanaan oo afar sano hor joogay baa lahay igu celiya cumar cabdishiid oo xasan ku lamaansanaa baa dhahaya aniga haligu dayo kuwo kaloo tiro badan oo shariif xasan o dhahaya meeshan meel halkaasa kursi halkaasa laigu wareeriyey aniga intaan kasoo jeedna kursigaan halaiga wareejiyo derbigaan halala jebiya baa taagan kuwo kaloo tirada ka badan oo qurbaha kasoo yaacay iyo kuwo gudaha horjoogay waa joogaan marka dadkaas xildhibaanada codka bixinaya waxba kama khaldan hadda kahor sheekh shariif iyo cabdiweli baa yidhi maaragtay si hadda cumar iyo xasan yihiin annaga hana lagu celiyo waa la ceyriyey oo waxaa la yii qori iyo qiiqis waa laysa tuuraa xasan sheekh oo aan la aqoon baa la keenay hadda cumar iyo xasan sidii baa ku dhici doonta raggii ka horreeyay ku dhacday mise waa la maxaa la dhaha ayagaa jaanas la siin doonaa raggaana waxoogaa carra cabaar joogay hala siiyaa la oran doonaa madadkan kaloo tirada badan oo nin walba leeyahay aniga qaarna waa quuqan yihiin sidii rati qooqan bay kursiga u rabaan qaarna waxaa dhici karta inay merit iyo qualification iyo haystaan ma kuwaasaa la fiirin doonaa habadaas waxay ka go-daa dadkaas laisu keenay waaya liisku soo dhamaadana waa la qiyaasi karaa siday wax yeeli karaan waa la qiyaasi karaa lakiin anigu dadkaas aada ugama kuusan oo waxaan isleeyahay soomaalida markay isku yimaadaan taladu kama xumaan doontaan isleeyahay maxamed ku yimaadaan waaya professor maxamed cali kalaay maxay kula tahay waddanku hogaan miyuu u baahan yahay cusub mise wuxuu u baahan yahay hogaankii hore in fursad la siiyo bismillahi anigu fikriyan waxaan qabaa in loo baahan yahay hogaan cusub sababtoo ah nimankan hadda ku tartamaya madaxweynenimada oo mas-uuliyiinta ah waxay qaban karaan horaa loo soo arkay marka afar sano oo soomaaliya wakti ka dhumay in hadda haddana afar sano oo kale waan tijaabinaynaa la yidhaahdo ma qabo laakiin waxaan qabaa in sida walaalkey uu sheegay hadda cabdirashiid xildhibaanada lasoo xulay aqalka sor iyo aqalka hoose inay fekeraan oo aysan qofka aysan u fiirin qabiil iyo xoogaa lacag oo hal maalin la qaatay iyo inaysan u fiirin oo ay soomaaliya aayaheeda ka fekeraan labada kun iyo labaatanka sidii lagu heli lahaa soomaali midaysan oo cod xalaal ah qof iyo codkiisa gaarsiiyo in la helo laakiin toddobadan qof oo madasha ah in midkood madaxweyne noqdo mid ra-iisul wasaare noqdo mid baarlamaan noqdo waa jugjug meeshaadi joog waayo waxaan je- waxaa hadday saas dhacdo waa afar sano oo soomaaliya ay dibta laba u qaaday anu marka waxaan raaxsanahay isbedel oo aan ahayn mid ay dad ku heshiiyeen ama suuq madow ku soo galay laakiin loo fiiriyo yaa soo haadeen kara yaa hogaamin kara in loo fiiriyo qalaa waay maxamed cumar dalxa n maamulka hadda talada haya adna baarlamaankeeda aad ku jirtay dowladda uu hogaanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud lix tiir bay soo bandhigtay markii xukunka ay qabatay labada kun iyo labaiyo tobanka ay ka mid tahay inay wax ka qabato dhinaca amniga iyo xasiloonida dhinaca dhaqaalaha dhismaha nabadda iyo adeegyada iyo xiriirka beesha caalamka iyo midnimada wadanka qodobada kuwaas ayaa ka mid ahaa marka dowladdan markaad qiimayso lixdaa qodob maxay ka qabatay maxaysan ka qaban baarlamaanku waxbay qabteen soomaalidu waxay tidhahdaa wax kastoo cusub ama wax kastoo dhaldhalaalaba dahab ma aha nin kastoo cusubba khabiir ma aha ama nin kastoo cusubba maartay ma aha nin mucjizo lasoo degayo ninkii xajaaj ibnu yuusuf a wuxuu yidhi waini wain kuntu la akhiira zamanin la aati maa lam yati maa lam yati bihi lawaa'ilu haddii aniga aan ahay nin hadda maaragtay ee idinku soo maaragtay biiray ama ninkaa cusub waxaan la imaan doonaa mucjizooyin aan la imaanin kuwii hore markaasaa wiil yaraa yidhahdii xuruufta maaragtay carabiga sideed iyo labaatan waa xuruuf rijaay hal sagaalaad kusoo darartii raggaaga intaasay keeneen adiga bal wax cusub aan kaa qaadno dadkii cusub maxay keeneen lagu soo biiriyey qurbaha ka wada yimid kulli ragga maanta ee halkan soo gaarsiiyey waa raggii kusoo jabay madaafiicda usoo adkaystay ee dhibaatada wadanka iyadoo lagaga cararay ee iyaga maaragtay iyaga u dhabar adeegay usoo shaqeeyey wax weliba nolol iyo geeri uhuray naf iyo maal maaragtay geliyey ragga ayaa maanta haddaanan jirin ragga hadda iska cusub oo laafiyoon ayay yimid ee meelay adduunyo wax laga soo maray baan warweyn usoo inda taagaya keliya un kursiga ee waxii lasoo marayba u muuqan raggaas oo ragga ay ka sahlan tahay laakiin ragga gobonnimo ninkii usoo dhintay yaa difaaca ma garatay waa gartay waay si kooban waxaan rabaa inaan cabdirashiid khaliifiyana u gudbo laakiin dowladda hadda joogta waxaad ku ammaanaysa ma jirtaa oo madaxweynuhu hogaanka u yahay waxaad ku dhaliilaysana ma jirtaa dawladda hadda jirto wax waa qabatay oo waxay qabatay waxa waaye maanta haykalkii qarannimo ee soomaaliyeed annaga nagama dumino weli waa taagan yahay wixii khaldanna iyada in lagu dhex saxo dadka wax dooranaya ayay ku xiran tahay annaga nama khasbi karo madaxweyne xasan sheikhe ilaa wa ilaa xoog igu doorta nama dhihi karo cumar cabdirashiidna nama dhihi karo ilaa wa ilaa xoog ra-iisul wasaare igaga dhiga jawaarin nama dhihi karo ilaa wa ilaa guddoomiye baarlamaan aniga khasab igu celiya hadba waxay ku xiran tahay damiirka dadka wax dooranayo hadday ayaga soomaalinimadu ay laweyn tahay hadday qanaaco ay ku qabaan dadka ayaga ay dooranayaan inay yihiin dad ummadani wax tari kara ammaanadoodi dhawri kara cadaalad maaragtay ayaga ku maamuli kara ayagay jirtaa codkooda nin khasbaya ma jirto haddii nimay kasoo horeyso gacantane iigu shub iyo maarata iigu rid ee aniga asaga sidaa hadda ee dhaliilaha ay u dhacayaan laga helana asagay jirtaa waayo cabdirashiid khaliif adigu cilmi baaris baad samaysaa dadweynaha ayaad dhex gashaa mar dhoweyd waxaad soo qaaday arrinta ku saabsan dadka soomaaliyeed maxay doonayaan maxay doonayaan bay kula tahay dadka soomaaliyeed xilligan markaad eegto
waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed horta waa dad runtii qiimo leh oo samir badan oo dawladaha waxay ka rabaan oo kooban yihiinba dunyadaas hadda adigu aad joogtid ama dunyada kale dawladda waxyaaba badan baa looga bartay hadda dadka ciyaalkooda iyagaa iskoolka ka baxsada waxbarashadii anu markaan ardayda ahayn aan ku heli jirnay iyadoona lacag la-aan ah ilaa jaamacadda lagu dhigin jiray lacag la-aanta hadda dadka iyagaa ardayda caruurtooda ka bixiya caafimaadkii dawladda ay mas-uuliyadeeda qaadi jirtay shacabkiiba hadda maaragtay isdabaraha oo caafimaadkooda isdabarah dawladdii loo shaqa tegi jiray dadku ay isha dawladda ay iska dhawri jireen iyo qofkii dawladda ushaqeeya la dul dhoobnaa dadka iyagaa noloshoodii raadsada oo isdabara dad marka runtii samir leh cir yar oo wax badan aan dawladda ka rabin baa horta dadka soomaaliyeed weeye oo aada iyo aad iyo aad aniga aan xurmo iyo sharaf uga hayo runtii marka dawladda wax yar baa laga rabay waxaa laga rabay in dadkan kalsoonidooda la hanto kalsoonidana waxaa lagu hantaa hufnaanta soomaaliya waxay u baahan tahay dad madaxa oo hufan oo aan lacag taxad ahayn oo aan qabiilasyaal ahayn oo aan caqli xumayn oo ajaanibta aan daba ordahayn oo dadkan soomaalidan runtii dee qaran jabay oo sharaas dhacay oo dibs ku dhacday oo afar milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof oo soomaaliyeed baa u n t waxay tiri asbuucii soo dhaaftay macnaha waxay cunaan ma haystaan iyo biyihii iyo cabitaankii unto wixii waa ku yar culays baa saaran baa la yidhi afar milyan iyo sagaal boqol kun oo qof waxoogaa khatar ku jira oo culays saaran hal milyan baa xeryo qaxood ku jira hal milyan baa magaalo dalkan ku dhex firirsan oo i d b ah oo muwaadiniina inay codeeyaan rabay in caruurtooda cunto habeenkeeda la helay roobkooda ku da wax ka celi aan haysan dad marka noocaasa dadka madaxda u ah waxaa la rabay in dee si si sharaf leh oo gobonnimo oo akhyaarnimaa loogu khidmeeyo oo la tuso in dad oo macnaha warac ah sida waadada ay dhahaan oo xoolahooda aan ka xadahayn aan ka cunahayn aan cid kale u ogolaanahayn hadda adiga lacagta ka xadid iyo haddaa qof kale inuu xad u ogolaad isku mid waayo soomaalidu waan ujeedaa amanu ku cafiyeyso siyaasiyiinta hadda joogta si kale haddaan udhigo igana raali lahaada dhegeystayaasha hadday dhibsadaan waxaa u muuqda maaragtay haddii macnaha waxaan dhihi karaa nin dhalinyaraa oo guurdoona gabar qurux badan baa meeshaan uga muuqda meeshaan gabar qurux badan ma joogto soomaaliya xukunkeeda gabar qurux badan nin oo gabar qurux badan raadinaya camal oo u guursado camal bay u farabaxsanayaan u malabsanayaan oo runtii macnaha dee indhuhu banaanka u keenayaan meeshaan hooye hooyadeenoo qaawan baa taagan soomaaliya waa waaridkeen hooyadii dhulka hooye wey waa qaawan tahay bar in loo geliyo ubaahan tahay marka waa kaasiyo kalbeeri ninkan waxaa laga rabaa inuu dhexda xirto ummadan uu macnaha u dhabarjabo si wax uga dhigi lahaa waxaana moodaa in shaqo iyo title iyo magac iyo madaxweynenimo iyo lacag iyo sumcad iyo waxaas dhan meesha ma yaalaan marka waxa dadku rabaan iyo waxa dalka looga baahan yahay iyo waxa siyaasiyiinta badankoodu ay maaragtay la malabsan hayaan oo la indha cadeynayan wax isla ma ahan maxamed cali kalaay maxaa ku dari lahayd runtii arrin oo su-aal oo bursodalha uu kala dhexdaan raba inaan wax ka tilmaamo lixdii qodob ee madaxweynaha xasan sheekh uu ku dhawaaqay waxaan dhihi karaa waxba nabadgelin sababtaa isagaaba markii ugu horreysay wuxuu yidhi nabadgelyo nabadgelyo saddex jeer ku ayay nabadgelyadii afartii sano ilaa hadda heerkii la rabay ma gaarin ama waxba lagama qalana dhihi karaa isagaana reeray lixdii gobo lixdii qodob inaysan buuxsamin oo wuxuu yidhi qabyo ninkeedaa dhamaystira inay wixii qabi yihiin asigaa sheege laakiin maxay qabatay dawladda haddii la yidhaahdo wax badan ayaa soo baxayo oo ah generaalo badan inay magacowday ciidan badan ay samaysay safaarada badan oo aan loo sineen inay samaysay shaqaalo badan oo mishaarkooda hal sanad sugaya ay samaysay intaas ayaa mataqaanaa ay qabataan dhiilaha dawladda
ka waran dawladda sidoo kale waan la xiriirnay mas-uuliyiinta ay isku dhow yihiin madaxweynaha si ay uga qayb galaan dooda hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay maaragtay goosteen inay ka baxaan oo aysan ka qaybgelin dooda haddii laakiin dawladda iyo hadalka madaxweynaha aan qiyaasno isagu waxyaabaha ugu waaweyn ee dawladdu ku guulaysatay markuu ka hadlayo wuxuu soo qaataa hirgelinta nidaamka federaalka dhismaha maamul goboleedyada al-shabaab in magaalooyin laga saaray la wiiqay isla markaana xiriirkii diblomaasiyadeeda beesha caalamka aada loo kordhiyey haddii uu isagu dooda ka qaybgeli lahaana waxaan aaminsanahay inuu qodobo kale sheegi lahaa sheegi lahaa maxay kula tahay runtii aniga laftigeeda kama dheeri inta uu sheegi lahaa laakiin bulshadii soomaaliyeed uu madaxweynaha u ahaa muxuu u qabta waayo sida hadda walaalka cabdirashid uu sheegay biyaha ayaga mataqaana maalgashado ayagaa warshado samaystay ayagaa waxbarashada iska bixiya dawladda mas-uuliyadda laga ribay oo ahayd inay ummadda ay midayso dadkan ay la dagaalamayso ay sifayso xuduudka ay soo xirto arrimaha dibadda waxbaan ka qaban inay safiiro la magacaabay ama safiiro yimid oo xaleelo ku xaraysan maaha maxay qabteen soddonka safiir oo hadda xaleelo fadhiyo qarisan bayna geliyaan ciidamadan faraha badan oo ama somaal kontonka gugaarayo maalinba tuulay galaan waa ka soo baxaan mar ay alla markay ka baxaana dadkii ay la joogeen baa la laayaa marka waxqabad oo hadda muuqdo oo soomaalida ay ku raaxaysateen lama hayo waayo maxamed cumar dalxa arrintaas arta inaad ka jawaabto wallahi horta annaga waxaan ka hadlaynaa waa dawlad qof ma aha madaxweynaha wuxuu dawlad ku yahay dalka dadka iyo maanta inta isaga la qabata hawsha isaga uu madax uu ka yahay oo hay-adaha dastuuriga ugu horeeyaan anigu waxaan qabaa hay-ad hay-ad in loo xisaabtamo oo la yidhaahdo xukuumaddu maxay qabatay baarlamaan muxuu qabtay garsoorka muxuu qabtay madaxtooyada maxay qabatay halkaasi meel waa ka geli karnaa laakiin qofka anaga isaga inaan taarget garaysto horta ma rabo maxaa yeele dawladda anba qeyb baan ka ahay dawladdu waxna way qabatay waxna waa u dhiman yihiin dawladda waa gaabisay waa la dhihi karaa lakiin waxba ma qabanin waxay lamid tahay ninkii geedka eegay uu markaa oo meelna qodxa geedaha kaga yaalan meelna uu maaragtay ubaxa uu guudsaran yahay ubaxii keliya maaragtay intii isaga uu tilmaami lahaa uu maaragtay intuu ka leexdo haddana qodxaha keliya maaragtay yidhaahda geedkani qodxa badana oo aan ubaxiiba ujeedin oo oo maaragtay tarashawka fi lwuruudi watacma an tara fawqa hanada ikliilandii oo ili abulmaadi uu lahaa inaan noqdo ma rabo anaga geedka qodxana waa leeyahay ubaxna waa ku yaallaa way waaya waad ku dheeraatay maxamed cumar dalxa si kooban ugu jawaab maxamed cali kalay kabacdina cabdirashiid khaliif aan siinaya maxamed cali kalay marka saaxiibkayga waxaan leeyahay maanta xamar annaga waxaan qabnaa shalayna waxaan joogay ayadoo wadada maka mukarama oo aanan la mari karin oo gaariga kumbareera ama kul yaasiin ama kunkaada lagu marayo maantana wadooyinka xamar mid aanan gabar soomaaliyeed gaari ku kaxisanaynin ee quruxdeeda iyo nolosheeda magaaladaasi iyo nabadeeda iyo bilicdeeda ilaahay in lagu xamdiyo ayay naga mudan tahay maanta ma jirto xamarna maalin baa waxaa la dhihi jiray bu'rat lmashaakil fi somaal xudunta soomaaliya mushkilada hooyadeeda aabaheed waa xamar maanta madfaci ma jiro dayaankii ma jiro waxa dhacaya waxaan la qabnaa ummadaha kale maanta maamul goboleedyo baydhawaan maanta laygu soo doortay habeen sartan magaalada dhexdeeda ayaan dhex wareegayay alxamdulillah muddo ka horna waxay ahayd magaalo aanan aniga aanan tegi karin waxaan kaga soo cararnay ayadoo dhammaan nalagala wareegay xataa dacadkii annaga aan lahayn ee inaan kala soo baxsan aan awoodi weyno waa ilaahay mahadi beledweynaa maanta ayaa shaqaynaysa oo ayada maanta iyo jawhar ayaan sagaal bilood soo joogay oo aniga xaalkeeda ilaahay u ogyahay oo keliga saabuuni aan la dhaafi karin maantana gaariga xamar ka baxo beledweyne uu gelayaa waaye maxamed cumar dalxaad haddii arrintaasi aan haddii arrintaasi wax yar aan soo galo intuusan maxamed cali kale ay kuu jawaabin adiga magaalooyin fara badan waxaa jira al-shabaab laga saaray laakiin aan isku socon karin baabuurka xamar ka tega toos uma tegayo beledweyne beledweyne iyo bulo burta iskuma gudbi karaan magaalooyin fara badanoo saas oo isu gudbi karin ayaa jira laakiin waxaan rabaa inaan siiyo maxamed cali kale ay si kooban si uu kugu jawaabo kabacdina cabdirashiid khaliif aan u tegaya barso dalxa horta waa saaxiibkayga qaaliga ah waxaan rabaa tusaalaha uu soo qaatay oo loo yiri caasimadda soomaaliya laysma socon jirin qad cagaaran baa ku jiray haddana meel walba waa la dhisay arrintaan ka hadlaynay muqdisho keliya ma aha saaxiibkay degmada uu ku dhashay oo afgooye tuuladeeda inta baabuur gacantiisa uu kusoo wato ma tegi karaa baabuur bay dhaban ka baxay xamar ma tegi karaa joogi karin maantana waa kuraaxaysan haysaa anigana waa kula joogi jaamacada maalintan furayna anaa furay maantana jaamacadaad ka dhigo haysaa dhibna ma qabtid taasna ilaahay ku maadi ha ilaahay baan ku maadanaa laakiin xukuumadda igama qaban imana muxuu ahaa waxba iguma siin marka codkaygaan dhamaystaa loo hadli ah macnihi waxaan ka wadaa caasimadda keliya maaha caasimadda soomaaliya oo dhanna mawada joogto sida aan sheegnay maamul goboleedyaa la dhisay madax kalaa la sameeyey mid walba xil gaara saaran yahay annaga waxaan ka hadlaynaa soomaaliya oo dhan from gees ilaa ka gees nabadgelyadeeda ma la sugay waxqabadkii ma loo sameeyey horumar ma gaaray jidad ma la sameeyey arrintaan ka hadlaynay midani ahayd laakiin caasimadda waa kiil gaara oo hadda naftirkeeda sidii baarlamaanka uu ahaa inuu dhameeyo ahayd in maqaam gooniha loo sameeyo kiil lama gaarin caasimadii baaba hadda waxaa laga yaabaa haddii sharci la helo in caasimad kale la sameeyo marka barnaamijkan ka hadlayn waxa waaye xukuumadda adiga aad baarlamaankeeda tahay oo dawladda hadda dhisneed afartii sano oo lasoo dhaafay ma buuxisay kaalintii looga baahnaa soomaali midaynteeda jidadka isku furidooda ciidamadan faraha badan oo soomaalidoo la sameeyey ma u diyaarsan yihin inay ciidamada ajnabiga kala wareegaan horta bointiga aan ka hadlayna kan waayo waa yahay dalxa si kooban ugu jawaab intaas yeer ma ka jawaaba haye ku dhaq waxa waaye ninka abi tamaam la dhihi jiray shaacirka ayaa wuxuu yihi mataa yablugu lbunyaanu yawman tamaamahu wixii adiga aad dhisaysay goormay dhamaystirmayaan idaa anta tabni wakayruka yahdimu adigana haddaad dhisaysid khayrkaana duminayo waxaan umalaynayaa dawladdu dadka ee hortaagan maanta waa soomaaliya dadka jidgooyada iyo magaalooyinka kale xiran ee maalin walba lagula dagaalamayana waa soomaali ma aha maanta ee ciidan soo duulay oo israael ama ma artay ama wadamo kale nooga yimid africa ama asia ama europa ama america dadkaas soomaalida dadkii ay la dhasheen haddii anaga aan kusoo leexin waa anaga maxaan dadkeenii anaga dalkeeni inaan wada dhisano oo dawladnimadeeni aan wada taagno ugu guulaysan weyne xasan sheikha madaxweyne waaye wuxuu leeyahay qodobo loogu talagalay oo waajibaadkiisa ah ra-iisul wasaare baarlamaan sidaasi kulli waxa laakiinne dawladnimadu ma aha inta keliya ee kuraasta ku fadhido dawladnimo annaga gacanteena aan ku burburinay oo shacbi saan wadanahay shacbiga soomaaliyeed cadaalad baa maanta nin walba afka uu ku dhufanaya aniga kula hadlay nus baan ahay adigana waa dhan tahay weli waagaa inaad ku doodaysid aqoon-yahankeenii aad tahay culimaa udiinkeenii baad tahay maxuud dalxa oo sagaal bilood ku dhashay oo aqoon-yahaan adigoo kale oo professor labadiina aad wadatiin oo adigana jaamacad joogta aniga aan jaamacad wax ka dhigayo adigana aad kamil ku noqotay aniga aan nus ku noqday kuleel kuguma hayso qabow kuguma hayo aniga cadaaladda marka adiga aad kuraas maanta ee shalay baydhabo lagu qaatay nin haddii adiga aad xusuusatid aniga waxay soo xusuusinaysaa inaan anigoo dhanba nus aan ahay oo aanan soomaalinimadeydaba aan barka ahay waay dalxa dalxa waayo qodobkaa si fiican baad uga hadashay dalxa kursi le uu qayliyo wadana dawladnimo laguma gaari karo waxaan siinayaa dooda cabdirashiid khaliif ayaan siinayaa hadalka marka cabdirashiid maxaa kaaga baxay dooda dhex martay maxamed cali kalaa iyo brofesor dalxa xaalku muxuu yahay horta waa mahadsan yahay xildhibaanku siyaasadda arrimaha dibadda ee dal sida soomaaliya oo kale waxaa mulaayadu ah midda arrimaha gudaha haddii arrimaha gudaha ay kala daadsan tahay oo daas maraad dhexaysa madaxweynuhu wuxuu yiri maamul goboleed goboleedyaan dhisnay oo maarata federalismkii baan dalkii ku baahinay haddana maamul goboleedyadii intii waddan kale lasoo geeyay waxaa laga hadlaya isaga meesha sidii looga saari lahaa marka haddii dalkan uu isku hagaagsanaan lahaa arrinta ma noqoteen ninkaas meesha ha laga bixiyo arrinta ma noqoteen oo wixii la sugeenayay xataa waxaa sida isaga kusoo jeestay ama dad isaga kusoo jeeda ay ay kulminayaan bay isku bedeshay marka siyaasadda arrimaha dibadda oo lixdii qodob oo madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay sheegteen ay ku jirtay inuu isu lix qodob sheegaana maba ahayn waxay ahayd in xukuumadda iyo wasaaraha u daayay imaan doonta ee isaga kala hormaray lix qodob waxaa ka mid ah inuu arrimaha siyaasadda dibadda inuu wanaajiyo marka runtii middan uu ka hadlay dalxa u dhahay maaragtay wax badanna waa qabsoomeen wax badanna waa qabyo uu dhahayo waa run waxaan badan oo qabsadeen ilaa cabdullahi yuusuf iyo ka hor iyo cabdiqaasim iyo cali mahayge kasoo bilaabato cabdullahi yuusuf baa madaxtooyada hadda sheekh shariif iyo xasan ay fadhiyeen cabdullahi yuusuf baa baa dayac tiray marka wax soo socday weye lakin nimankaa marka la dhaliilahayo xukuumaddan iyo madaxweynahooda iyo baarlamaanka iyo waxaan marka la dhaliilahayo dhaliishu waxay ka imaanaysaa waxay qaban kareen haddii dinku la rabo inuu de guriga saddex dabaka dhiso halkaas laga filaayo qorshuhuna ahaa uu markii dambe la shiri yimaado aasaaskii baan taagay aasaskii baan taagay shid baan ciidda hoostiisa geliyay waxbaa qabtay guri aan shub hoose u qodnayn dee waxba waxba waxba kama lagama dhisi karo laakiin qorshuhu maahan shub baan dhisay maahana waxaa lagaa sugaya inaan saddex dabaq taagtay tusaale ahaan dawladdan kumaalgaarkii baa laga saaray kumaalgeerkii bay nagu celiyeen hadda dawladda adduun maraykankii iyo e u d iyo meel baa la geeyo kumaalgaar ma idin baa laye dawlad sharaf laa tihiin horey u socda hadda iyagoo aan shar sharciyad haysan bay dalkii maamulayaan dhex taagan yihiin waxay leeyihin aan loo cosboonaysiiyo marka marka la eedeynayo la haaraamayo culeysyada taagan iyo shabaabka iyo dagaalka iyo dhaqaala darada iyo qowda maqasiy waxna u qabanka ajaanibta waxaas waa lagu garaabi lahaa laakiin dadkii shacabkoodii mala kasbadi hufnaantu iyo xatooyada xoolaha dadweyne aan laxadhayn xaggee maraysa ma fiican tahay meeshii lagaa filayo ma gaartay ciidanka la rabay inaad dhistid ma dhistay qof waxyaabahaas baa la fiirina laakiin wixii kaloo culays oo structural ahaa oo markii hore meesha daadsanaa oo sidii miino u daadsanaa waa laga garaabaa waa laga ishaa laga laaban inta laga laaban karo laakiin wixii laga filahayay ma gaareen meeshii loo socday dadka mau rareen majid kaley gaarsiiyeen doorashadan tuugada ku saraysan iyo xoogga iyo qarbudaada iyo lacagta ku saraysan xukuumaddan iyo nimankan kuraasta raba waa ayadi reflection bay ku tahay ayagaa lagu lagu fiirina waxaanay maamulhayaan waxaanay dejiyeen waxaanay ka dhex kalluumaysanhayaan waxaanay rabaan inay kursiga ku gaaraan waa lagu qiimeynaa waxaan kusoo gabagabeynaa waxaan rakeenayaa soo jeedinayaa dawladdan tan ku xigta horta ciidanka amisom madaxtooyada in laga saaro iyo xafiiska ra-isul wasaaraha iyo xafiiska baarlamaanka iyo xafiiska maxkamadda sare muqdisho ilaha ugu muhiimsan waa in ciidan soomaaliyeed oo maamulo la helaa ciidan soomaaliyeed inay madaxtooyada inay waardiyeeyaan waa madaxweynaha madaxweynaha ka dambeeya hadduu isagu soo noqdo iyo haddii nin kala yimaado waa inaan wiil ugandhaysa isu waardiyen wiil soomaaliya u imaansada way aad baad umahadsantahy maxamed cali kalaay aan kusiiyo hadalka ugu dambeeyey
runtii cabdirashiid kama fogi waxaa loo baahan yahay isbedel waxyaabaha ugu muhiimsan oo xisaabtan la-aanta keligana waxaan dhigi karaa aqoon dari oo bulshada iyada ay u badan yihiin oo xukuumaddana xataa qaabkay u dhisan tahay si ay u kala qaysanto cid ma xisaabtamaysa lahayn darsigaa waxaa moodaa in qabiil iyo masaxab ay ku jirto oo hadda arrintan aan ka hadlayno ah isbedelaa loo baahan yahay dad bayba dhibsaysa dad bayba dhibaysaa oo le maxaa isbedelka kale loo baahan yahay marka waxaan dhihi lahaa isbedel waa loo baahan yahay dawladdan hadda waktigeedu dhamaaday midda kale oo dhismi doonto waxaan rajaynaynaa in la helo dad soomaali u naxayo daacad ah aan dantooda gaarka aan fiirinayn danta gaarka danta guud markay helaa midda gaarka aan la helaa anu marka waxaan dhihi lahaa isbedel buuxa ayaa loo baahanya oo dhinac walba ah waaya noo soo gabagabay brofeor maxamed cumar dalxa isbedel ma ku dhibaya mise kuma dhibayo anaga isbedel khayr qabo haddii wala isbedelayo kudka guur qanja ka guur maaragta isbedel maaha dad qof qof lagu bedelana ma noqonayo isbedel shaksi iyo shaksi lagu bedelana wax soo kordhin maayaan maamul iyo system fiican oo ummadda soomaaliyeed cadaalad siman alla kacab ee maaragtay dalkan daacad u ah ayaa hadduu isbedel imaanayo kaasaan ilahay ka baryaynaa maahane xasan cali igu bedel iyo cumar cabdi igu bedel iyo caashe cibaade igu bedel aniga isbedelkaygu maaha ilaahay horayna dadka soomaaliyeed ma yidhaahdaan ku khayr qabo noogu bedel kanna dhaafsi un baa la yidhaahdaa wax ka daran markay yimaadaana kii horaaba dhaamay haddana lasoo fadhiistaan marka aniga isbedelkaas oo kale waxaan ka leeyahay ilaahaan ka magangalnay ilaahu haddaad naga bedelaysid wax khayr qabo noogu bedel baan taaganahay wixii khayr qabana ilaahu noo reeb reerkana ninkii wax taraya ilaahu adaa yaqaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa brofeor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya brofeor maxamed cali kalaay guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda heritage cabdirashiid khaliif xaashi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo